waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s ccom cau xariijin soomaali
haddaan ka jawaabo arrintaas su-aashaas adi weydiisay oo ku saabsan maalin dhoweyd arrintii ka dhacday magaalada hargeysa sida aad idaacadaha kala socotaan oo dad badan ay la socdaan wiil iyo gabadh wiilka magaciisa waxaa la yidhaahdaa axmed nuur khadar cabdulaahi iyo gabadhana waxaa la yidhaahdaa fardowsa marka wiilka oo kasoo jeeda beesha anigu aan kasoo jeeday ee beesha muuse dheriyo kadib markii ay isjeclaadeen way isguursadeen siday noo sheegeen markay isguursadeen kadib oo markii hore sida ay noo sheegeen weliba loo diiday ayay si gaara isu soo guursadeen labadoodu kadibna muddo saddex bilood kadib gabadhii oo uur leh ayaa odagii wiil ka dhalay ayaa arrintii la socday marka wuxuu go'aansaday inuu u tago reerkii iyo gabadhu ay ka dhalatay marka odagii wiilka aabihiis ahaa iyo laba nin oo kale iyo wiilkii oo la socda ayaa waxay u tageen reerkii gabadha dhalay si ay ugu geeyaan duco sidii dhaqanka soomaalida ahaan jirtay ayna uga codsadaan in laysugu duceeyo wiilka iyo gabadha isdoortay kadib markii ay intaa u sheegeen waxaa dhacday odagii gabadha dhalay inaanu arrintaa kaba hadlin kana jawaabin laakiin dagaal uu markiiba ku bilaabay budh ayuu qaatay buu yidhi siduu noo sheegay odaygu kadibna madax ayuu rabay inuuga dhufto aduu gacan buu uga dhuftay ka dhaawacay kadibna meeshii dagaal baa ka dhaca waa ka tageen ayagu sidiibay uga noqdeen wuxuu sameeyey marka gabadhii waxaa la sameeyey waa la xidhay saddex beri ayay gabadhii gurigii ku xidhnayd gacmaha iyo lugaha ayaa laga xidhay waana la soo daldalay oo guriga dhexdiisa ayaa laga soo daldalay qoorta inta xarig looga xidhay sida ay dee iyaduba sheegayso oo ay miidiyaha ku jirto iyadoo hadlaysa wayna ka muuqataa yacni nabaradii lugaha iyo gacmaha iyo qoorta iyo jidhkeedao dhanba waxay sheegtay saddex casho in saddex jeer midba in ay markay naftu qabatay uu xarigga ka jaray odayga aabaheedu oo dhulka ay kusoo dhacday kadibna aada loo jiddiray o aada loo garaacay intaas markay dhacday kadib odaygii iyo wiilkii waxay tageen station ku yaalla stashinmada hargeysa mid ka mid ah iyagoo arrintii u sheegay oo dhaawacii odaga tusay si arrintaa wax looga qabto kadibna steshinka waa diiday inuu raaco waxay dhaheen idinma raacayne naga taga steshin kaleo labaad bay tageen siday noo sheegeen steshinkii labaadna sidoo kale ma ayna soo raacin oo arrintaa waxay ka qabteen steshinka haba yaraatay dacwada iyada ah dadkii dhibaatada ahaa oo la dulmay haba yaraatee ma jirto balse waxay noo sheegeen wiilkii in la xidhay habeenkii fiidkii abbaara tobanihii bay ahayd ilaayaa maalintii dambe koob iyo tobankii subaxnimo inuu xidhnaa wiilkii gabadha doontay oo steshinka dacwada u tegay kadibna maalintii dambe la sii daayey marka arrintaas waxay noqotay arrin aad iyo aad looga murugoodo idaacadaha waa laga sii daayay gabadhii waraysigeedii yacni waxay noqotay arrin aad iyo aad wax looga naxa ah oo weliba dadkii ku sameeyey dadkii dhalay ay ku sameeyeen marka arrintaas sidaas haddaan ku dulmaro waa gartay waa gartay dabcan waa muhiim inaan sheegno in takoorka noocan oo kalea oo ku saabsan beelaha qaarkooda soomaaliyeed beesha hadda aad matashadii iyo kuwa aad tiri isbahaysi baan leenahay inaysan ku ekayn oo keliya somalilan ee soomaaliya oo dhan ay ku baahsan tahay iyo dhibaatadaas takoorka iyo iyo xaqiridda marka dhibaatadan hadda aanu ka hadlayno oo dhacday ma mid gooniyahoo markan keliya la arkayba mise waa wax mar walba dhaca in wiil iyo gabar isdoonta ama loo diido markii dambe gacan bahasho ay tagto maqalkaaga ama beeshaada ama beelaha kale oo soomaalida ah oo la takooro la magaciisiyo ku dhaca maya run ahaantii way dhacdaa waa wax aad mar walba joogto ah waa wax joogto ah oo dhici jiray ilaa weligeedba run ahaantii dad badanoo isguursadayna way jiraan oo ku nabadgala laakiin culturaali ama dhaqan ahaan ma aha mid hadiyo jeer dhacday in si toosa intay ugu tagaan beelahaasu beelaha kale ay gabadha sida dhaqanka soomaalida ay tahay ay u fadhiistaan oo weydiistaan iyagoo si silmi oo ama nabadgelyo ah kule gabadhiina idinka rabnaaye waxaan idinka rabnaa idinka codsanaynaa inaad noo guurisaan oo sida beelaha kale lagu kala yarad qaata isagoo laysla ogol yahay run ahaantii taas inta badan ma dhacdo dadka isguursadaana waa un dad sidaasoo kale iyagoo dareensan in aan la siinayn gabadha loo ogonayn amase looba diiday iskood isu guursada marka arrintani waa arrin mar walba dhacda run ahaantii hadda kahor meel badan bay ka dhacday bowramay ka dhacday hargeysa iyo gobolada waqoowi ka dhacday gobolada kalena way ka dhacdaa laakiin gobolada way ku kala badan tahay run ahaantii waxay aad iyo aad ugu badan tahay arrintaasi gaar ahaan gobolada waqooyi oo iminka loo yaqaana somaliland waa gartay marka marka laga reebo axmedow guurka marka laga reebo dhibaatooyinka ugu badan ee kale ee wajaha ama haysta beelaha lahaybsoco soomaalida maxay yihiin
waxaa weeye run ahaantii xilligii dowladdu jirtay dowladdeenii hore oo xoogga lahayd oo nidaamkii iyo maamulka iyo kala dambeyntii iyo sharcigu uu jiray dhibaatadaasu ma jirin way yarayd maxaa yeelay dee dowladdu dowlad qofkii dhibaato loo geysto oo dacwooda wax laga qabto sharciga la mariyo oo la kala dambeeyo qofkaasu qabiil kastaba ha ka soo jeedee ayay ahayd laakiin intii hadda burburkii aynu ku jirnay lix iyo labaatankii sano ee lasoo dhaafay maamulkii dowligaha oo rasmiga ah meesha uu ka baxay dhibaatada si gaaray u saamaysay qabaa'iladayada maxaa yeelay qolo kasta waxay ku xisaabtamaysaa deegaanka iyadu ay degan tahay maamulkii iyo sharciyadii ka jirayba gacanta ku dhigeen iyagoo hab qabiil hab qabiil ka soo jeeda marka dadka qabaa'ilada kuwan anigu aan ka soo jeedo iyo xataa kuwo kale oo soomaalida ka mid ahba oo meesha looga xoog badan yahay dhibaatahaasu si caaday ugu dhacdaa hadday tahay mathalan xagga shaqooyinka inay doontaan hadday tahay in wax la isku qabto sida dhulkoo kale la isku qabsado sida mar walba dhacda dhulkoo kale la isku qabsado in dhulkii qof laga qaado oo aan la siinin dhulkii uu lahaa oo loo xoog sheegto macnaha isaga oo lagu cadaadinaya qabiilka uu ka dhashay ama la leeyahay meeshan hadda aad joogtaay cid kuu doodi karta ama xoog ahaan haddii dagaal dhaco wax kuugu dhicin kartaa ma jiraan bay dareensan yihiin marka way dhacdaa dhibaatada guurka ka baxsan oo tiro badan baa dhacda oo qaaliban u badan arrimaha dhulka iyo waxyaalaha laysku haysta iyo arrimaha laysku qabsadoo kale iyo shaqooyinka iyo waxaasoo dhan aad bay u dhacdaa waa gartay dabcan haybsoocan axmedow soomaalidu hadalhays macna daraabu iska noqda in la yidhaahdo dadkii waa dad aan isu egnahay waa dad muslina waa dad soomaaliya waa dad wax ay ku kala duwan yihiin beelahaas iyo beelaha kale ma jiraan haddana maxaa lagu saleeyaa takoorkan joogtada oo taariikhiga maxaa lagu salaynayaa waxay ila tahay soomaalidu dee jawaab uma hayso arrintaa su-aashaad haddaad weydiisay maxaa yeelay dadku horta waa dad isku isira waxaan kuu sheegayaa arrin ayna soomaalidu dadka inta badan ayna dareensanayn qabaa'ilada markaan ka hadlayno mathalan hadda beelahan isbahaysaga anigoo aan hadda aan ka hadlayo ka soo jeedo anigu mid ka mid ah mathalan isku qabiil ma aha marka waxaa isweydiin leh beelahani ma ma meelo kale ka yimaadeen oo waa ajnabi oo waddamo kale ka yimaadeen markoodii hore oo sidaasaa lagu takoorayaa mise beelaha soomaalida ka mid yihiin su-aasha haddii marka anigu aan anigu aan ka jawaabo sida aan u aqaano dad badanna ay garanayaan beelahan aan ka hadlayn sidoodaba waa kamayna imanin dibadda ajnabina ma aha jinsi ahaanna beelahan dhibaatada ku dhacaya unbay la isir yihiin mathalan waxayna u baday waxayna ka kooban yihiin mathalan saddexda qabaa'ile waaweyn oo waxay kala galaan daarood iyo dir iyo hawiye ayay u kala dhasheen mathalan beesha anigu aan ka soo jeedo muuse dheriye waa dir weeyaan dhalash ahaan waa beelaha dir bay ka mid tahay mathalan oo waxaa weeye muuse maxamed muuse maxamed madaxweyne dirwey sida biimaalka iyo gaadsinka iyo dee madaluug iyo beelaha dirta intooda badan dir bay ku abtirsadaan beesha mathalan madhibaan oo kale dhalash ahaan waa hawiye waa maxamed gorgaate dad badan baa garanaya dadka qaarkoodna inayna saa aqoon baa laga yaabaa markaa dhalash ahaan waa saa beelaha kale daaroodka mathalan waxaa weeye beesha hawraarsame waa mareexaan wey waa dir wey imin waa daarood waa mareexaan beesha hawraarsame laakiin isbahaysiga iyaganay ku jiraan oo dadka guurku naga dhexeeyo isbahaysto oo qaraabada aho dadka kale iska xiga bay ka mid yihiin xagga guurka markaa horta dhalasho ahaan waa sidaa weeye oo halkaasay beeluhu ka soo jeedaan meel ajnabi iyo meelo kale kama imanin marka su-aasha haddaan dib igu soo noqdo keentay arrintan hadda aan ka hadlayno cunsuriyadda ah waxaan qabaa anigu aan aaminsanahay dee siday soomaaliduba ay common sensiga uu ku siinayo farsamada ayay dadkani sameeyeen waa hore bay farsamaday bilaabeen waxay sameeyeen birtii bay tumeen qaarkood qaar kabihii bay sameeyeen suumankii boorsooyinkii mathalan qalabka soomaalidu ay isticmaali jirtay dhammaan oo baahida dadweynaha ah beelahanaa soo saari jirtay ka bilow mudaca lagu tolo haamaha lagu tolo iyo qabada iyo lagu tolo maxaadhka lagu tolo hararaha lagu dhisan jiray rabaadiyuhu ay ku dhisan jireen guriga kasoo bilow ilaa iyo kooraha fardaha la saaro oo mataqaanaa hadduu yahay biraha faraska loo geliya afka ee xakamaha ah iyo biraha kale oo lugaha lagu qabto oo iyo suumanka kooraha lagu xulo faraska lagu xulo iyo dhammaan qalabka kooraha la saaro oo dhan ilaa inta udhaxaysa sida gudinta oo xoolaha loo isticmaalo ooda iyo reerka dhismihiisa waranka oo dagaalka loo isticmaalo toorida mindida oo qalitaan yacni qalabka dhammaantii birta ahoo soomaalidu ay isticmaali jirtay ilaa haddana ay isticmaalaan iyagaa sameeyey markaasaa maxaa la yidhi ninkani waa tumaal tumaalnimadaas bas keliya oo birtaa uu sameeyey ayaa waxay ka raacday in lagu takooro oo mataqaanaa layahay tumaal weeyaano gabadhiisa ma guursanayno kii kalena wuxuu sameeyey saantii ayuu migdiyey maas buu ka dhigay wuxuu ka sameeyey suumankii oo ama loo isticmaalayey kabaha ama suunka ama boorsooyinka ama faraskii hadda aan ka hadlayna koorihii aan ka hadlayna suuman baa lagu xidhaa waa adiga arkay qalabka suumanka loo isticmaalo dhammaan bilkuliyanba ramanki sameeyey waxaa la yidhi waa midgaan oo mataqaanaa harag haragii maalan dadka qaarkood ereygaas waxay ku tilmaamaan midgin haraga ma kala midginayo oo inta la mariyo qalab iyo wax kiimika la mariyo dhogorta laga saaro oo maaska noqdo magacu halkaa inuu ka yimid baa dadka qaarkii yidhahdaan laakiin allahu yaclam marka farsamadaas muhiim farsamadaa ay sameeyeen oo la yimaadeen oo dadka kale ka bedelan ayaan ayaa dadka lagu saleeyaa in ay asal u ahayd sida dadkan in la takooro
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali